bismillahi raxmaan iraxiim marka ugu horeysa waan ku salaamaya jumco wanaagsan waa run sidaad sheegtay waxaa wasaaradda dekedaha gaadiidka badda ay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadaynayso qoraalka lasoo dhigay baraha bulshada oo lagu sheegayo in la galay heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan dekeda berbera runtii qoraalkaasi waxaan ku cadaynaynay mowqifkeena ah in runtii arrintaasi aan lagala tashanin xukuumadda federaalka runtii wasaaradan aysan wax kala soconin ama lagala soo xiriirin marka annagoo runtii dhowrayna midnimada soomaaliyeed iyo wadajirkeena waxaa runtii danta ay noqotay inaan qoraalkaas soo saarno oo aan markaa ugu baaqayno bulshada soomaaliyeed inay la socdaan waxyaabaha dhacaya iyo xukuumadda heerka ay ka joogto marka qoraalkaasi sidaasaan usoo saarnay xaggeed aada diidmadiinu ay qusaysaa horta waxaad la socotaa waddan dawlad ah oo xor ah qaabka heshiiska loo galayo soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka haddii heshiis la galayana waxaad og tahay waxaa jira nidaam dastuuri ah oo loo maro oo heshiiskaas uu valid ku noqdo marka heshiiskan mid dawladda dhexe ay la socotay ma ahan mid dawladda federaalka ay la socotay ma mid lagala tashaday ma ahan marka waxaan aragnay un waraaqihii oo baraha bulshada lasoo dhigay oo aan runtii waxba kala soconin taasaa runtii nagu dhalisay inaan qoraalkaas soo saarno arrintan d b wall mudday soo noqnoqonaysay dowladdanna way ka horreysay wadahadallo somalilan iyo dowladda federaalka u socdana way jireen waxaana somalilan ay dhowr jeer hore u sheegtay in dowladda federaalka ah ay ballantu ahayd in wixii horumara aan layska hor istaagin ma isleeda tan way hoos imaanaysaa mise way ka duwan tahay runtii waxaan ku xaqiijinayaa dowladda federaalka waxay soo dhaweyneysaa cid walba shirkad kasta hay-ad kasta oo maalgashi samaynaysa laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay qaabka loo dhowrayo xornimada wadanka iyo dastuurka inoo yaallo iyadoo la tixgelinayo marka waad dareemi kartaa marka heshiisyada noocaas oo kale marka la galo ama berita ay dhici karto in waxyaabo dawladda looga soo baahdo haddii aan marka horeba aan lala socodsiinin maxay berita dawladda dhexe ay ka qaban kartaa marka xaaladahaas oo dhan waxay keeni kartaa in runtii caqabad ay ku noqoto bulshadiina ay runtii fahamsaneyn meesha ay kasoo bilaabato sababtoo wadanka baarlamaan u leeyahay laba aqal ayaa jira xukuumadda yaarisan marka arrimahaas oo kale markay yimaadaan nidaam ahaan waxaa jira mas-uul wareedaa jira in golihii la keeno laga dhaadhiciyo sababta iyo faa-iidada heshiisyada noocaas oo kale ay leeyihiin kadib waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan marka arrintan waxay ahayd keliya soo boodo baraha bulshada lasoo dhigay oo aan ku arkayno in heshiiskaasi la galay xukuumaddana aysan la soconin nidaamkii dastuuriga ahay loo baahnaa heshiiska noocaas oo kale inay martana aysan soo marin ugu dambayntii maryan adiga iyo ra-iisul wasaare khayre warbaahinta ayaad la hadasheen si cad ayaadna u qeexdeen warkiina ku saabsan waxay soomaalidu isweydiin kartaa maxay tahay tallaabada tan xigta oo ay dowladdu khaasatan wasaaradaada ay qaadi doonto marka ugu horeysa dowladda soomaaliya iyo wadamada dariskeeda waa runtii xiriir wanaagsan oo wada shaqayn ayaa ka dhexaysa tallaabooyinkaana waxay noqon doonaan hawlihii hore ee u qabteen dowladda soomaaliya iyo wadamada dariskeeda qaabkay u qabteena runtii tallaabadaas ay noqon doontaa oo laga wada hadlay laska wada dhaadhiciye lawada fahmay bulshada soomaaliyeedna ay ku faraxsan tahay go-aanka ay xukuumadeedii qaadatay tallaabooyinkaasaan kolley ku shaqayn doonaa haddii lahayd ah